Aynen.
Yallah.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ودرسكيني شراد ee ka mid ah duruusteenii shamaa'ilu lmuxamadiya siba waxaynu ku soo jiray baabkii fii khalqi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay abuurkiisii iyo sidii qiimaha badnayd ee ilaahay u abuuray waxau yidhi sheekhu xadaanaa abu muusa moxamed ibnu lmuhanna niya kunyadiisu tahay abu muusa magaciisuna moxamed ibnu lmuhanna ayaa noo warramay xadaanaa qaala wuxuu isleeyahay xadaanaa waxaa noo warramay moxamed ibnu jacfarin maxamed ibnu jacfar ninka la yidhaahdo isna wuxuu hi xadaanaa shucbatu shucba ninka la yidhaah baa noo warramay can simaak ibnu xarbin simaak ibnu xarbin ayuu isaguna ka warinayey uu nooga sheegay qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay jaabir ibna samura jaabir ibnu samura ayaan maqlay oo yaquulu leh kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa daliica alfami afgiisu miduu weyn yahay ayuu ahaayo qof afyar oo afyaraan lagu tirinayo ma ahayn ashkala alcayni ishiisa intaa caddina mid casaan lagu dheehay ayuu ahaa manhuusa alcaqibi cidhibtiisaasina midaanay hilib badnayn ayuu ahaa qaala shucbatu wuxuu uhi qultu waxaan ku idhi lisimaakin simaak waxaan ku idhi maa daliicu lfahmi muxuu yahay qaala wuxuu uhi cadiimu lfami waa kaa afka weyn leh qultu waxaan idhi maa ashkalu lcayni qaala wuxuu idhi tawiilu shaqi lcayni isha jeexeedu miduu dheer yahay ayuu ahaa waanan tilmaami doonaa macnahaasi macno saxa inaanu ahayn qultu waxaan idhi buui maa manhuusu lcaqibi qaala wuxuu idhi qaliilu laxmi lcaqibi cidhibta hilibkeedu miduu yar yahay ayuu ahaayoo cidhibtiisa hilibkeedu waa yaraa xadiidkan waa xadiid saxiixa imaamu muslim ayaa isagana soo saaro fii saxiixii ku soo saaray imaamu tirmidi ayaa isagana jaamiciisa ama sunankiisa ku soo saaray imaamu axmed baa isna fii musnadii ku soo saaray abu daawuuda dayaalasi baa soo saaray iyo rag fara badan oo kale idan waa xadiid saxiixa waxaana laga warinayaa ninka la yidhaah abu muusa moxamed ibnu lmuhanna ninka la yidhaahdo ayaa laga warinayaa zamin baana la odhan jiray nin markaa iqa ah oo imaamahoo ragga markaa a'immadan lixdaahee kutubtan afartan sunanka iyo labada saxiixaynba u sheekha ayuu ahaa oo ay wax ka wada wariyaan waxa uu isaguna uu ka sii warinayaa muxamed ibnu jacfar oo qundar isaguna la odhan jiray isagana hore ayaynu u soo marrayoo isaguna nin imaama ayuu ahaa oo markaa raggan oo dhammi ay wax ka wariyaan dadka uguna markaa kutubta iyo qoraalka wanaagsan ayuu ka mid ahaa isna wuxuu leeyahay waxaa noo warramay xadaanaa shucbatu ninkaas shucba isaguna imaamka marka amiir almuminiin fi lxadiid laguma tilmaamay ninkaas ayaa noo warramay buu leeyahay oo hooyadiina waa qabay oo maxamed ibnu jacfar buu hooyadii qabay labaatan sannana waa la fadhiyey sidaa daraaddeed buu markaa uga warinayaa waxaa isaguna uu kasii warinaya uu kasii sheegaya simaak ibnu xarbin ninka la yidhaahdo ayuu isagana ka sii warinayaa isaguna nin hiqaa weeye imaamu muslim iyo afarta imaam ee kale bukhaari waxaan ahayn ayaa ka wariyo culimmadii waaweyneedee taabiciinta ayuu ka mid ahaa qolyaha qaar ayaa markaas ee daciifiya laakiin shucba iyo thawriiyo markay ka warinayaan waxaa la yidhahaa aakhirkii dambe ayuu ninkan isku yar daatay baa la yidhaahdaa oo wixii markaa loo sheegay la yidhahdo xadiidyaagii weeye buu iska qaadanayay laakiin shucba iyo thawriiyo markay ka warinayaan intaan ikhtilaadkaniba ku dhicin ayay markaa iyaga wax ka qaateen oo axaadiida ay ka warinayaan waa xadiis saxiixa wuxuu leeyahay waxaan maqlay jaabir ibnu samura ayaan maqlay jaabir iyo samuraba waa laba saxaabi weeye isagoo leh rasuulullaahi muxamed wuxuu ahaa dariiculfami afkiisu miduu wen yahay oo qof afyaraan lagu tirinayo ma ahayn afweynidee foolxumaana may ahayne yacnii afyaraan markaa foolxuma ah baanu nebigu lahayn marka afkiisu miduu wen yahay ayuu ahaa ashkal alcayni wuxuu aha cayntiis iyo ishiisuna miday markaa intaa caddi waxoogay casaana leedahay markaa shukladu waxa weeye xumradaas iyo waxoogayga casaanka ah ee ku sugan isha inteeda cad inta madoobiinay aad u madoobayd waynu soo tilmaannay intaa haddaba cad isha waxoogay casaana ayaa ku jiray oo ah midab markaas aad iyo laxaad u qurux badan oo markaas ammaan iyo qurux iyo qiimo ku ahaa carab dhexdeeda manhuusulcaqi manhuush iyo manhuus siin iyo shiin labadaba waa la akhriyey manhuusulcaqibi cilibtiisuna miday hilib yar tahay ayuu ahaa masiixulqadamayni saynu markaa xadiidkii horeba ugu soo marnay oo yacni wax hilib badanoo markaa ay soo taagan tahay mu ahayn shucba ayaa haddaba wuxuu leeyaha xadiidka warinayabaa sheekhiisa simaag ee uu markii xadiidka ka qaatay ayaana dhib udhihi dariiculfami muxuu yahay markaasuu yihi waa cadiimulfami ka afkiisu wen yahay waxaan ku yidhi buu ihi ashkalulcaynina muxuu yahay wuxuu yidhi buu ihi tawiilu shaqilcayni isha dilaaceedaasi miduu dheer yahay ayuu ahaa tafsiirka noocaasana waxaa lagu tiriyey wahmi iyo ismoodsiis ka dhacay simaak ninka la yidhaahdo inuu yahay waayo kutubta luqada ee la hayo iyo khariibulxadiidka culimmada ka hadasha dhammaantood mid qudhoo macnaha ku fasiray ma jiro ee shukladu sida aan soo sheegnay waa xumratun fii bayaadilcayni isha inteeda cad waxoogay casaanahoo ku jira ayaa la yidhaahdaa manhuusulcaqibkuna waa qaliilu laxmi alcaqibi hilibka yacnii cidhibto waa kaa markaas uu yar yahay ayaa la yidhaahdaa xadaanaa muxamed ibnu muusa xadaanaa abu muusa ayaa noo warramay muxamed ibnu lmuhanna magaciisuna maxamed ibnu muhanna ahaa xadaanaa buu isa yidhi qaala baa meesha ka wada go-anoo yacni layska soo gaabsay laakiin la ogeyna ku jirta qaala maxamed ibnu muhanna wuxuu yidhi xadaanaa muxamed ibnu jacfarin ayaa noo warramay qaala maxamed ibnu jacfarna wuxuu yidhi xadaanaa shucbatu ayaa noo warramay can simaakin xaal uu ka warinaya bin xarbin ayuu noo warramay qaala wuxuu uhi samictu jaabir ibnu samura ayaan maqlay markaa jaabir ibnu samura nasaa-i ayaa wuxuu uhi isnaadka in jaabir ibnu samura la yidhaahdaa waa khata waxa weeye bara bnu caazib ayuu ahaa laakiin imaamu lbukhaari ayaa wuxuu taa ku radiyey uhi xadiidku jaabirna waa ka ansaxay bara bnu caazib labadaba waa ka ansaxay marka taa nasaa'i uu leeyahay waa khata markaa jaabir ibnu samura in la yidhaahda ee bara bnu caazib buu ahaa imaamu lbukhaari baa markaa didafeeye qaala wuxuu yidhi samictu jaabir bnu samura ayaan maqloo yaquulu le kaana rasuululahi sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa dariica alfami afgiisu miduu wen yahay ashkala alcayni ishana inteedaa cad waxoogee casaani uu ku jiro manhuusa alcaqibi oo cidhibtiisaa sire hilibkeedu yar yahayoo aan hilib badan lahayn qaala shucbatu wuxuuhi qultu lisimaakin waxaan ku ihi maadariicu lfami muxuu yahay qaala wuxuuhi cadiimu lfami waa ka afgiisu wen yahay qultu waxaan ihi maa ashkalu lcayni muxuu yahay qaala tawiilu shaqi lcayni isha jeexeedaasi miduu dheer yahay buu ahaa laakiin waxaanu nidhi sidaas maahay waa wahmi simaak ka dhacae waxa weeye casaankaa yaree isha inteeda cad ku jira qultu waxaan uhi maa manhuusu lcaqibi muxuu yahay qaala wuxuu uhi qaliilu laxmi alcaqibi cidhibta hilibkeedu kaawuu yar yahay ayuu ahaa xadaanaa buu yidhi sheekhu hanaad ibnu sariy xadaanaa waxa isna noo warramay ayuu yidhi cabthar ibnu lqaasimin wuxuu ka warinayaa can ashcas yacni ibnu sawaarin can abi isxaaqa abi isxaaq ayuu isna ka warinaya can jaabir ibnu samura isna jaabir ibnu samura ayuu ka sii warinayaa qaala wuxuu idhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ayaan arkay fii leylati idxiyaanin habeen cadda'a bilow ilaa dhammaad habeen cadda'a ayaa nebi maxamed arkay walxaal calayhi korkiisa xullatun xamraaw xullo iyo isku joog casi ay korkiisa yihiinuu xidhan yahay fa jacaltu waxaan yacnii noqday ama aan gudagalay anduru ilayhi inaan eega isagii wa ilalqamari iyo dayaxaba fala huwa isagaa cindii aniga agtayda axsanu ka wanaag badan min alqamari dayaxaba isaga ayaa agtayda ka wanaag iyo quruc iyo dhalaal badna ayuu yidhi xadiidkan waa xadiid sanadkiisu isaga daciif yahay imaamu tirmidi ayaa markaa musanafkiisa waxaan leeyahay jaamiciisa ku soo saaray waana xadiid markaa daciif oo ashcas ibnu sawaar ninkaa la yidhaahdo ayaa markaa nin daciif ah abuisxaaqna sabiicina akhirkiisii yacni nin isku darsamay buu haray mudalisna wuu hayo cancanana waa uu sameeyey ayaa la yidhaahdaa ee markaa xadiidku waa xadiid markaas daciifa daarimi baa markaa isagana la warinayo tabaraani baa markaa isaguna kabiirka ku warinaya xaakim baa isaga mustadraka ku warinaya inkastoo markaa qaybo badan oo xadiidka ka midihi ay markaa shawaahid ay leeyihiin oo aynu markaa horeba u soo marray qaarkoodna markaas aynu arki doonno haddana xadiidku waa xadiidka markaa sanadkiisa la daciifiyey waxau markaa sheekhu leeyahay xadaanaa hanaad ibnu sariy ninka hanaad ibnu sariy layidhaha nin reer kuufa ah ayuu hayo zaahidahoo xaafida xataa kuufada markaa raahibkeedii ama caabidkeedii ayaa la odhan jiray imaamu muslim iyo asxaabu sunanka kale ee afarta ah imaam muslim iyo asxaabu sunan ayaa ka wariyey isna wuxuu leeyahay cabthar ibnu lqaasim ninka la yidhaahdo ayaa isagana ii warramay buu leeyahay azabidi nin isaguna reer kuufa oo iqa ah oo markaa raggan a'immadan lixdaa oo dhammi ay wax ka wada wariyeen ayuu ahaa isaguna wuxuu ka sii warinayaa ashcas yani ibnu sawaar ashcas ibnu sawaar ayuu ka warinayaa markaa yacniida imaamu tirmidi ayaa markaas hadalkaa yacnii ama hanaad ayaa markaas leh oo markaas ku sii caddaynaya ashcakani inuu yahay ashca ibnu sawaar inuu yahay imaamu tirmidi ama hanaad ayaa kusii caddaynaya can abi isxaaqa abi isxaaqa sabiico aynu markaa hore u soo marnay ayuu ka warinayaa jaabir ibnu samura ayaanu markaa ka sii warinayaa waxa uu markaas leeyahay waxaan arkay rasuulka ilaahay oo markaa ku sugan fii leylati idxiyaanin habeen markaa cadda ah idxiyaanka waxaa la yidhaahdaa waa habeenkaa min bilow ilaa dhammaad dayaxu soo wada jeedo waa afariyo tobnaadka iyo shaniyo tobnaadka iyo ayaa dee habeenka oo dhammi wada cadda yahay marka habeen caynkaas ah ayaan markaas rasuulka ilaahay arkay iyadoo weliba ay korkiisa saaran tahay xullatun xamraa'o xullo iyo isku joog casi iyadooy saaran tahay dabeed waxaan gudagelay buuhi fajacaltu anduru ilayhi waylalqabri kol nebiga ayaan eegayey kolna dayaxa ayaan eegayey wuxuu leeyahay falahuwa cindii axsanu min alqamar nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa agtayda ka wanaag badnaa dayaxa isaga ayaa agtayda markaas ee ka wanaag badnaa ayuu leeyahay xadaanaa waxaa noo warramay buu sheekhu hi hanaad ibnu sariy ninkaas ayaa noo warramay qaala wuxuu hi hanaadna xadaanaa cabhar bnu qaasimin ayaa noo warramay can ashcaf xaal uu ka warinaya ayuu noo warramay yacni ibnu sawaarin ashcaf ibnu sawaar can abi isxaaqa xaaluu isna ka sii warinaya can jaabir ibnu samura manaa xadiidka kan maahay yani kan ayaa markaas ku ahaa uu yidhi imaamu nasaa'i jaabir ibnu samura in la yidhahdo waa khata ee waa bara bnu caasim baa xadiidku markaas laga wariyey ee imaamu albukhaarina leeyahay jaabir iyo bare labadaba wuu ka ansaxay can abi isxaaqa ayaa markaa laga can jaabir ibnu samura qaale wuxu uhi ra'aytu rasuulahi sala allahu calayhi wasalam ayaan arkay fii leylati idxiyaanin fii leylati idxiyaanin habeen cadda ah oo bilow ilaa dhammaad markaa caddaa ayaan arkay walxaal calayhi korkiisa atee xullatun iskujoog xamraa'u oo casi uu korkiisa ay u xidhan yahay fa jacaltu waxaan markaa gudagalay ama noqday andur ilayhi inaan eego nebiga iyo weylalqabari fala huwa isagaa cindii agtayda axsanu ka wanaag badan oo ka qurux badan oo ka dhalaal badan min alqamari dayaxa isaga ayaa ka quruxiyo dhalaal badnaa nebigu sala allahu calayh wasalam xadaanaa sufyaan ibnu wakiicin waxaa noo warramay buu yidhi sufyaan ibnu wakiic ninkaa la yidhaahdo xadaanaa buu isna yidhi waxaa noo warramay xumayd ibnu cabdiraxmaan alru'aasi ayaa noo warramay can zuhayrin ayuu xaaluu ka warinaya ayuu noo warramay can isxaaqa xaaluu isla ka sii warinayo qaala wuxuu idhi sa'ala rajulu nin ayaa albarabna caazibin waxa uu weydiiyey caazibin akaana wejhu rasuullahi sala allah alay slm miyuu ahaa midla sayfi sida seefda oo kale miyuu ahaa qaala wuxuu idhi laa maya bal midla alqamari dayaxa oo kale ayuu ahaa xadiidkani waa xadiid saxiixa imaamu lbukhaari baa fii saxiixii ku soo saaray tirmidina wuxuu ku soo saarayaa sunankiisa ama jaamiciisa ayuu ku soo saarayaa waxaana markaas laga warinayaa sufyaan ibnu lwakiic aynu hore u soo marray oo nin imaamo ahay oo imaamu tirmidina wax badan ka wariyo ayuu markaas ka warinayaa waxaanu leeyahay isna waxaa noo warramay xadaanaa xumayd ibnu cabdiraxmaan alru'aasi ayaa noo warramay nin atbaacu taabiciintii ka mida ayuu ahaayoo nin weyne isaguna isna wuxuu ka warinayaa zuhayr ibnu mucaawiya nin la yidhaahdo binu khudayj oo isagana nin hiqa ah oo xaafidaho markaa lixda imaamba ay wax ka wariyeen ayuu ahaa abi isxaaq ayuu markaa isaguna uu ka sii warinayaa waxa uu leeyahay waxaan barabna caasibin weydiiyey wejiga rasuulka ilaahay miyuu seefda oo kale ahaa macnaha xagga dhalaalka iyo xagga dheeraanta miyuu sidaa seefdu markaa lamacaanka iyo dhalaalka iyo wirwirka ay u leedahay miyuu u lahaa sidaana miyuu u dheeraa qaala wuxuu udhi laa maya bal midla alqamari dayaxa oo kale ayuu ahaa labadii arrimoodba markaas waa ku radiyeyoo hortuu seefda oo kale xagga ifdiinka ma ahayne dayaxa oo kale ayuu ahaa dayaxa oo kale ayuu ahaa ninkii kale saxaabiga ahaana waa kiila aniga agtayda buu yidhi kani wuxuu leeya dayax oo kale ayuu ahaa ninkina wuxuu leeya anigu agtayda dayaxaba isaga ayaa markaa ka dhalaaliyo qurux badnaa marka wuxuu leeya xagga dhalaalka iyo quruxda dayax oo kale ayuu kala mid ahaa xaggii kale ayana dheeraantiina macnaha dee waatayn wakaana fii wejhi tadwiirun waxoogay markaa wareegsanaanan ayaa wejigiisa ku jirta weji markaa mustaiila hoosa u dheer ma ahayne weji markaa waxoogay wareegsanaanihi ay ku sugan tahay ayuu ahaa marka labadaas sifo ayuu markaas inoogu sifeeyey xadaanaa waxaa noo warramay ayuu sheekhuhi sufyaan bnu wakiicin qaal wuxuui xadaanaa xumaydi bnu cabdiraxmaan alru'aasi ninkaa waa ru'aas waa awowgii ayaa loo nisbeeyey can zuhayr zuhayr ibnu mucaawiya ninka laydhaa ayuu isaguna ka warinayaa can abi isxaaqa abi isxaaq ayuu isaguna ka sii warinayaa qaala wuxuuhi sa'ala rajulun baa albara bna caazibin waxa uu weydiiyey akaana wejhu rasuulillaahi sala allah alay slm miyuu ahaa midla sayfi seefda oo kale xagga lamacaanka iyo dhalaalka iyo xagga dheeraanta qaala wuxuuhi laa maya bal iska soo dhaaf wuxuu saa noqdee mila alqamari dayaxa oo kale ayuu ahaa ayuu leeyahay xadaanaa waxaa noo warramay buu yidhi sheekhu abu daa'uud almasaaxifiy oo magaciisuna sulaymaan binu salmin la yidhaahdo ayaa noo warramay qaala isagu wuxuuhi xadaanaa nadar bnu shumayl ayaa noo warramay can saalix ibnu abilahdar xaal uu ka warinaya isna ninkaa saalix ibnu abilahdar la yidhaahdo isagoo ka warinaya ayuu noo warramay can ibni shahaabin xaaluu isna ka sii warin can abi salama xaaluu isna ka sii warin can abi hurayrata abu hurayre ayuu isaguna ka sii warinayo qaala abu hurayre wuxuu idhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa abyada midcad ayuu ahaa siiqa oo la dhalaaliye macnaha laga abuuray min fidatin sidii wax fida iyo silfar laga dhalaaliyo laga abuuray oo kale ayuu ahaa rajila shacari wuxuu ahaa timihiisaasina kuwa markaa laba timayo u dhaxeeya oo aan jileec iyo adayg midnaba aan lahayn waxooga yaroo laalabana lagu tirinayo ayuu ahaa xadiidkan xadiid ahaan arrinkuu ka hadlayo xadiidku la waxaa la yidhi waa xasan ama waa saxiiba culimmada qaar yidhaahdeen isnaadka laakiin xadiidka iyo raggan warinaya waa daciif waxaana markaas imaamu tirmidi ayaa markaas la gaar ah waxaana markaa xadiidka lagu daciifiyey saalix ibnu abilahdar ninkaa la yidhaahdo ayaa nin daciif ah ragga intooda kale waa iqaad laakiin ninkaasa xadiidka lagu daciifiye shawaahid buu leeyahay fara badan oo arrinka uu ka hadlayo shawaahid fara badan buu leeyahay sidaa daraaddeed baa xadiidkii markaa saxiixu yahay laakiin sanadka ayuunbaa marka aafadaas kaga dhacda wuxuu leeyahay waxaa noo warramay abu daawuud ninkaa la ydhaha almasaaxifiy waa nisba ila almasaaxif musaaxif masaaxif misaaxif yani miimta waa la godaa waa la fadxiya waa la kasriyaa misxaf markay tahay dee waxaa laga yaabaa bay leeyihiin inuu qori jiray oo masaaxiifta iyo kutubta qur-aanka inuu qori jiray ama inuu iibin jiray sidaa daraaddeed baa markaa loogu nisbeeyey weliba nisbaduna waxay ku mufradkaa loo nisbeeya ee jamaca looma nisbeey marka cid wax loo nisbaynaya mufradkaa ayaa nisbada lagu sameeya markaa magaciisuna waa sulaymaan binu salmin ninkaa la yidhaahdo ayaa markaas noo warramay buu leeyihi isna wuxuu hi annadar ibnu shumayl ninkaa la yidhaahdo oo nin weyn markaasoo isaguna musanif oo xataa kutub leh ayaa markaa isaguna noo warramay buu leeyihi waxa uu ka warinayaa isaguna saalix ibnu abilahdar ninkaa la yidhaahdo ayuu isaguna ka sii warinayaa hishaam ibnu cabdimelig ayuu mawlow ahaa zuhrina markaas waa u khidmayn jiray marka imaamu tirmidi ninkaa waa daciifiyey bukhaarina markaa layin ayuu ku tilmaamay a'immadan markaa afartay asxaabu sunankuna waa ninay wax ka wariyeen ibnu shihaab azuhri ayuu markaa ka warinaya faqiiha weyne xaafidka ah ee mudqinka ahaa taabiciga jaliilka oo ilaa toban markaa saxaabada ka mida wax ka wariyey kaas ayuu markaa isaguna kasii warinaya abi salama ayuu isaguna kasii warinayaayo isaguna taabici markaas reer quraysheed ahayo cabdilaahi ama ismaaciil ama ibraahim ayaa magaciisa la yidhaahdaa saxaabiga weyne markaa isaguna uguba xadiida badnaaye abi hurayra ayuu isaguna ka sii warinayaa cabdiraxmaan ibnu sakhar addawsi magaciisuna waa kaa ilaa afartan qowl ayaa markaa magaciisa lagu sheegay laakiin magaciisa saxda ah ee loo badan yahay waa cabdiraxmaan ibnu sakhar addawsi weeye waxa uu leeyahay kaana rasuululahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa abyada mid cad ayuu ahaa oo waataan soo sheegnay weliba caddaankiisu caddaan sida nuuradda ama rinji oo kale inaanu ahayne caddaan markaa lagu dheehay casaan inuu ahaa oo waxoogay casaan mushraban bixumra ayuu ahaa laakiin waxaa ka soo kor marayay dee nuurka iyo iftiinka ayaa ka soo kormarayay kaanamaa siiqa min fida sidii oo laga abuuray yacnii fido ama silwarkaa markaa dhalaalayo oo kale iyadoo laga abuuray oo kale ayuu ahaa siduu u dhalaalayay nebigu markaa siiqa khuliqa saaqa lahu fulaanan bimacnaa ilaahay waa abuuray ayay noqonaysaa kaanamaa siiqa si wuxuu laga dhalaaliyey min fidatin silwarka iyo fidadaa cad oo kale ayuu ahaa rajila shacari timihiisaasina timaha meeldhexaadka ayay ahaayeen oo timaha jurada iyo timaha bisa ayay timihiisu u dhexeeyeen haddana weliba rajil waxay sii tilmaamaysaa tima waxoogay markaa laalaaba le ayay ahaayeen xadaanaa abu daa'uud almasaaxifiyu ayaa noo warramay oo sulaymaan ibnu salmin magaciisuna yahay qaala wuxu uhi xadaanaa nadar bnu shumayl ayaa noo warramay can saalix ibnu abilakhdar ah xaaluu ka warinaya ayuu noo warramay can ibni shihaabin xaaluu isna kasii warinayo can abi salamata xaaluu isna abi salama kasii warinaya can abi hurayra ayuu isna kasii warinaya qaala wuxu uhi kaana rasuulahi sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa abyada midcad kaannamaa siiqa oo aad moodda in laga dhalaaliyey oo laga abuuray min fidatin fidada iyo silfarka dhalaalaya rajila shacari waxa uu ahaa mid timihiisuna ay labadaa timayo kuwa adag iyo kuwa jilicsan ay u dhaxeeyaan ayuu ahaa ee weliba waxoogayare laalaabkaalane xadaanaa waxaa noo warramay buhi qutaybata bnu saciid ayaa noo warramay qaala wuxuu uhi ahbaranii waxa ii warramay allay ibnu sacd layth ibnu sacad ayaa ii warramay can abi zubayr ayuu markaa isna ka warinaya can jaabir bni cabdilaahi ana rasuulahi sala allahu alay slam qaala wuxu uhi curida calaya alambiyaa'u waxaa lai soo bandhigay ambiyadii faidaa muuse calayhi salaam waaba iyadoo nebiyullaahi muuse ayaaban arkay faidaa muuse calayhi salaamo waaba isagoo darbun min arijaali nooc ragga ka mid oo meeldhexaada uu yahay kaannahu waxaabad moodaysay min rijaali shanuu'a shanuu'a qabiilada markaas reer yamaneed raggeedii inuu ka mid yahay baad moodaysay wara'aytu ciise bna maryam ayaan arkay calayhi salaam fa idaa aqrabu man ka ugu dhow yahay waaba iyadoo kuugu dhow yahayee ra'aytu aan arkay shabahan xagga shabahadda bihi isaga u shabaho curwata bnu mascuudin curwata bnu mascuud saxaabigaas ayuu ahaa wa ra'aytu ibraahiima ayaan arkay calayhi salaam fa idaa aqrabu man waaba iyadoo cidda ugu dhow yahay ee ra'aytu aan arkay shabahan bihi xagga shabahaadda iyo eekaanshaah saaxibukum saaxiibkiinna weeye yacnii nafsahu nafdiisa ayuu nebigu u jeedaa wa ra'aytu jibriila jibriil ayaan arkay calayhi salaamu faidaa aqrabu man ka ugu dhow faidaa aqrabu man waaba iyadoo ka ugu dhow yahay mankaasoo ra'aytu aan arkay shabahan bihi xagga shabihiddana dixiyat bnu khaliif nin kale alkalbi ayuu ahaa xadiidkan waa xadiid saxiixa oo imaam muslima fii saxiixihii ku soo warinaya imaamu tirmidina isagana wuxuu ku warinayaa sunankiisa ayuu isaguna ku warinayaa halkanna wuu ku wariyey idan xadiidku waa xadiid saxiixa waxaana uu ka warinaya qutaybata bnu saciid aburaja ninkii xadiidkii ugu horreeyey uu ka warinayey oo ragga mugtiniinta ah ee yani xataa jaamiciisa inta ugu badan axaadiida uu kaga wariyo ah oo a'immadan markaa lixda aba ibnu maajo isagu waa side kaga wariya mooye inta kale waa ninu sheekha wuxuu leeyahay akhbaranii layth ibnu sacad layth ibnu sacad waxa weeye nin imaama caalimkii reer masar ayuu ahaa nin imaamu maalig markaa xagga cilmiga u dhigma ayuu ahaa laakiin asxaabtiisii ayaa madhabkiisii dayacay sida a'immadan kale nin la derajo abuu ahaaye xertiisii iyo asxaabtiisii ayaan fiqigiisii ilaalinin imaam shaafici ayaa wuxuu idhi qof yacnii idhaafay oo ay suurtagal ahayd inaan la kulmo oo aan markaa ka murugooday la kulan la'aandiisa waxaa ka mida layth ibnu sacad marka waa imaamka weyn ee imaamu maalig iyo uba dhigmayey abi zubayr maxamed ibnu muslim almaki waa nin isagana xaafidahoo iqa ah oo ay markaa raggan a'immadan lixdah oo dhammi wax ka wada wariyeen jaabir ibnu cabdilaahi asaxaabi ibnu saxaabi saxaabigaa saxaabigu dhalay ayuu ka sii warinaya wuxuu leeyahay curida calaya alambiyaa'u waxaa lay bandhigay ayuu nebi maxamed leeyahay ambiyadii waxaa dhici karta in loogu soo bandhigay hurdo isagoo hurdo ayaa loo soo bandhigay sida riwaayada bukhaarigu ay tilmaamaysay waxa lay tusay habeen kacbada agteeda manaam waxa laygu tusay ambiyadan riwaayada bukhaari baa saa tilmaamaysa waxaa kaloo dhici karta yaqda iyo soo jeed habeenkii laylat alisraa dee waa kii ambiyada baytulmaqdes kula kulmay markuu sii fuulay intaanu sii fuulin iyo markuu fuulay dabeedmaheedba labadaba ha la yidhaahdee halkaa waa kii kula kulmay ee ku tukiyey markaa soo jeedkaas iyo halkaas ayay ahayd ba waa la yidhi marka waxa uu leeyahay waxaan arkay faydaa muuse fara'aytu muusa ayay ka dhigatay nebiyullaahi muuse ayaan arkay faidaa muusa calayhi salaam darbun min arijaal waaba iyadoo nebiyullaahi muuse uu yahay nooc ragga ka mida weliba darbun min arijaal waxaa loo jeedaa mid hilibkiisu uu yar yahay oo jidhkiisu laba jir u dhaxeeyo mid hilboonna ma ahayn mid weydaho caata'na ma ahayne meel dhexaad buu ahaa kaannahu min rijaali shanuu'a shanuu'a qoladaa la yidhaahdo waa qabiila min alyaman oo min qaxtaan qoladaa raggeedii aad mooddo inuu markaa ka mid yahay waa qolo markaa sidaa ku sifaysan hilibyaraanta markaa ama suuradoodu suuradaa markaas ay u eg tahay weeye qoladaas markaa inuu ka mid yahay ayaabad moodaysay waxaan arkay ciise bnu maryam calayhi salaam ayaan arkay fa idaa aqrabu man waaba iyadoo cidda ugu dhow yahayee ra'aytu aan arkay cidda aan arkay ee ugu dhowaa waxa weeye xagga shabaha iyo wakaanshaha curwata bnu mascuudin saxaabiga curwatu bnu mascuud athaqafi la yidhaahdo ayuu ahaa waa ninkii ay qurayshi nebiga u soo dirtay maalintii xudaybiya ee suluxa iyo heshiiska la galay ee heshiiskii iyo suluxii la saxeexday nebiga ee la galay isagoo xilligaa gaala sanadkii sagaalaad ee hijrada ayuu soo islaamay markuu nebigu daa'if ka soo noqday kadibna wuxuu ka codsaday inuu ehelkiisii ku noqdo nebigu waa u idmay tolkii ayuu islaamnimada ugu yeedhay isagoo maalin salaad u addimaya ayaa mid markaa leebuu ku soo tuuray sidaas ayuu dabeetana ku dhintay xadiid markaa dabaraaniya ay warinayaan ayaa wuxuu idhi curwa waxa uu ka dhigan yahay saaxibu yaasiin oo kale tolkiibuu ugu yeedhay ilaahay dabeetana waa dileen markaa saxaabigaas oo dee ay isla wada garanayeen saxaabadu kaas ayuu u ekaa buu yidhi waxaa kaloon arkay nebiyullaahi ibraahiim alkhaliil ayaan arkay waaba iyadoo cidda uu ugu dhow yahay ugu shabah dhow yahayna saaxiibkiinan ayuu ahaa macnaha nebiyulaahi maxamed ayaa nafdiisa u jeeda wuxuu leeyahay nebiyulahi ibraahim inuu arko qofka yacni aad garan kartaanu ugu shabahayo ee kaanshaha dhowaana aniga ayuu ahaa xadiidka inta loo soo qaatayna sidaas weeyaanoo in nebiyulaahi moxamed uu abulambiyaa khaliil markaa shabbahayey oo xagga suurahaan uga ekaa intaas weyta xadiidka loo soo qaatay waxaan arkay jibriil ayaan arkay buu leeyahay isagana oo isaguna ambiyadaa kuma jirin laakiin gaar ayuu markaa isagana u xusay barakul jibriil baan arkay cidda ugu dhow ee aan arkay ugu shabah dhowaana waa ninka dixya bnu khaliifa alkilbi asaxaabi almashhuur ninkaa saxaabiga ahee dixyo la yidhaahdo ayuu markaas u dhowaa waa nin nebiga yacnii bader dabadeed dagaaladii oo dhan kala qayb galay waa nin markaa raggii shajaradiiyo geeddii hoosteeda markaa kula baayactabay ka tirsanaa nin aad iyo laxaad u qurux badan ayuu ahaa malakul jibriilla suuradiisa suurada dixye ayuu nebiga ugu iman jiray xataa mararka qaarkood baa iyagoo malakul jibriil la fadhiyo ayay saxaabadu arki jireenoo markaase waxay u qaadan jireen ciddan la fadhiday markii la joogtay dixye inay tahay ayay u qaadan jireen marka waa ninka quruxda badanoo carabta ayaa caadadana qablalislaam waxay ahayd markay cid dirayaan ay erge ka dirayaan ila in ciddaasu matelaya mid foolxun oo gaaban markaa may diri jirine nin markaas qurux badan oo qiima leh ayay markaa diri jireen ila wixii markaa dee muuqiisi ku deeqo ayuunbaa markaa wuuus haddii marka horeba laakiin halkaa la saluugo oo le war waxani muxuu ahaa dee wuxuu sidana waxaa laga yaabaa inaan la sii eegin xadaanaa qutaybata bnu saciidin ayaa noo warramay buui qaala wuxuu isla yidhi ahbaranii waataynu soo marnayoo markay cid kale uu la joogto markuu sheegay xadaanaa iyo ahbarana baa laydha markuu laakiin keligii uu sheego bacdiidu ahbaranii xadaanii ba ahbaranii wuxuu iga warramay allayd bnu sacad ayaa ii warramay wuxuu ii warramay can abi zubayr isagoo ka warinaya can jaabir bni cabdilaahi ana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu ihi curida calaya alambiyaau waxaa lai soo bandhigay ambiyadii faraytu muusa bay ka dhigatoo faydaa muusa calayhi salaam muuse markaan arkay waaba iyadoo muuse darbun min alrijaal nooc ragga ka mida oo ragga markaa labada jir u dhaxeeya ee hilibkoodu yarya aan hilboonayna hilibka yara weydan aan ahayn abaan arkay kaanum waxaad u min rijaali shanuu'a qoladaa shanuu'a la yidhaha raggeedii inuu kaga mid yahay wa ra'aytu ciisa bna maryama calayhi salaam ayaan arkay fa idaa aqrabu man waaba ayadoo cidda ugu dhow yahay ee ra'aytu aan arkay shabahan bihi xagga shabahaadayow ekaansho ah curwata bnu mascuud ayuu ahaa wa ra'aytu ibraahiima ayaan arkay calayhi salaam fa idaa aqrabu man midka ugu dhow yahay waaba ayadoo ra'aytu aan arkay shabahan bihi xagga shabahaadayow ekaansho ah saaxibukum wuxua saaxiibkiinna oo nabiyulaahi muxamed yacni nafsahu ayuu u jeedaa wa ra'aytu jibriila jibriil ayaan arkay calayhi salaam faidaa waabafaidaa aqrabu man waaba iyadoo cidda ugu dhow yahay ee ra'aytu aan arkay shabahan bihi xagga shabahaadda cidda ugu dhow yahayna dixyatu ninkaa dixyata bnu khaliifa ayuu ahaa xadaanaa waxaa noo waramay sufyaan bnu wakiicin ninkaa la ibnu jaraax wa maxamed ibnu bashaar ayaa noo warramay almacnaa waaxidun macnaha xadiidka ay noo sheegeenna mid weeyaane qaala waxay labaduba le ahbaranaa yaziid ibnu haaruun waa laga yaabaa nusaha qaarkood mar inaad ku aragtaan anaa iyo hanaa iyo wa ahbaranaa iyo xadaanaa oo la soo gaabiyey uun marka xadaanaa baa la akhrinaya ahbaranaa yaziid ibnu haaruun ayaa noo warramay can saciidin iljurayriy ayuu nooga warramay qaali wuxuu hi samictu abatufayl ninka laydhaa baan maqlay oo yaquulu leh ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan arkay wamaa baqiya mana hadhin calaa wajhi lardi dhulka guudkiisa axadun qof ra'ahu arkay oo hayri aniga hayrkiina maanta dhulka guudkeeda kuma ummana qultu waxaan idhi sifhu lii bal haddaba mar haddaad sidaa tahay dee ii sifee nebigii sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu uhi kaana abyada wuxuu ahaa nebigu mid cad maliixan oo aad u wanaagsan muqasadan oo meeldhexaada buu ahaa sidaas ayuu ku sifeeyey xadiidkan waxa weeye xadiid saxiixa imaam muslim ayaa fii saxiixi ku soo saaray abu daawuud ayaa isagana fii sunanihi ku soo saaray marka waa xadiid saxiixa waxaana uu ka warinaya sheekhu sufyaan ibnu wakiic ibnu jaraax ayuu ka warinaya hore inuu soo marray iyo maxamed ibnu bashaar يعني العبدية وكوين صورها المعنى واحد وجملة معترضة معناها وحوية لبدودني حديث قاي الشيغان إيقا ورحمين وإسكم معنو سيدا درادت بهلكو كورا لها حدثنا سفيان بن وكيع qaala ahbaranii yaziid ibnu haaruun ee uu dabeetana xadiidka wadila haddana marka dambe uu xadaanaa maxamed ibnu bashaarin odhan lahayo haddana sanadkii xadiidkii u wadi lahaa ayuu maadaama xadiidkii isku macno yahay labadoodiina israaciyey waayo inta kalena way wadaagayeen macnaha xadiidkuna mid ayuu ahaa marka wuxuu leeyahay sufyaan ibnu wakiic iyo maxamed ibnu bashaar labadaas ayaa noo warramay macnaha xadiidka ay noo sheegeen mid buu ahaaye waxay labadoodu bay leeyahay akhbaranaa yaziid ibnu haaruun ninkaa yaziid bn abu khaalid asulami alwaasidi aclaamta waaweyn mid ka mida ayuu ahaa raggan oo dhammi ninay yani labada saaxiibu saxiixayn iyo afarta asxaabu sunanba inay wax ka wariyeen buu ahaa yani waxaa la ilaa toddobaatan kun ayaa majliskiisa baqdaad ka soo qaybgeli jiray saciidin aljurayriy ninkaa saciid la yidhaahdo aljurayri awowgii jubayr ayaa markaa loo nisbeeyey nin isaguna iqa ayuu ahaayo raggan markaa lixdaah oo dhammi ay wax ka wada wariyeen waxa uu leeyahay samictu abadufayr saxaabiga abadufayl la yidhaahdo caamir ibnu waaila ayaa la yidhaahdaa camar alayina waa la yidhaahdaa ninkaas ayaan maqlay oo yaquulu li ra'aytu nabiya sala allahu alay slm nebiga waan arkay anugu markaasaa wuxuu raaciyey wamaa calaa wajhi اlardi axadun ra'aahu hayri hadalkaasi waa hadal kacaya lagana xaalayn maayo haddaad ka xaalayso macnaha ayaa kaa fasahaadaya waa hadal ku cadfanuun halkaa hore ra'aytuaasuu ku cadfan yahay macnaha waan arkay mana hadhin cid dhulka guudkiisa joogta maanta oo aragtay oon aniga ahayn macnaha cid aragtayna maanta anaa dhulka ka uuman weeye wixii dadkii kale way wada dhinteen laakiin qof nebi maxamed arkay oo maanta dhulka guudkiisa jooga aniga weeye yacni marka saxaabada laga hadlayana waxaa la yidhaahdaa ninkii ugu geerida dambeeyey saxaabadii rasuulka ayuu ahaa waa kii imaamu siyuuti alfiyadiisa ku lahaa wa aakhiru saxaabi biitifaaqin mowtan abutufayl wahuwa aakhiru bimakkata waqiila fiiha jaabiru waakhiru saxaabi biitifaaqin buuhi saxaabada ka ugu dambeeyey iyadoo laysku waafaqsan yahe mowtan xagga geerida abuufayl abuufaylika la yidhaah weeye wahuwa aakhirun bimaka kii ugu dambeeye maka ku dhintay ayaanu ahaa waxaanaqaani waxa jaabir ayaa ku dhintay markay boqol hijradu ahayd ama boqoliyo laba ahayd ama boqoliyo toddoba ama boqol iyo toban ay ahayd ayaanu dhintay marka wuxuu leeyahay axad iyo qof dhulka guudkiisa maanta ku nool oo arkay oon aniga ahaynina ma jiro waxaan idhi buu idhi qultu sifu lii haddaba bal ii sifee saciidan aljubeliya asaa wuxuu le ii sifee qaal wuxu uhi kaana abyada maliixan muqasadan wuxuu ahaa nin cad buu ahaa caddaan mushraban bixumra oo weliba uu dhalaalaya ashar allowni saynu markaa horeba ugu soo marnay wuxuu ahaa maliixan mid wanaagsan oo muuqaalkiisu markaa wanaagsan yahe maluuxadu waa xusniga maluuxa shayu bimacnaa xasuna muuqaalkiisu aad iyo laad u qurux badan yuu israacsan yahay muqasadan mid wuxuu ahaa meel dhexaada oo nebigu dharar iyo gaabni waa u dhexeeye buurnaan iyo weytanaan waa u dhexeeye bal sifaadkiisa oo dhammi kuwa wada meeldhexaadkaabay ahaayeen timihiisoo laba tiba iyo udhexeeya ayaynu soo tirnay midabkiisii yacni meeldhexaadkaasuu nebigu dhammaantii u wada ahaa xadaanaa buri sufyaan ibnu wakiici wa muxamed ibnu bashaarin almacna waaxidun macnaha markaa iga warramayna mid weeyaane qaala labadood waxay dhaheen akhbarana yaziid ibnu haaruun can saciidin iljurayriyi ayuu isagoo ka warinaya ayuu noo warramay qaala wuxu uhi samictu aba tufayl ayaan maqlay yaquul isagoo ra'aytu nabiya sala allah alay sl nabiga ayaan arkay wamaa baqiya kumana hadhin calaa wajhi lardi dhulka guudkiisa axadun qof ra'aahu arkay oo hayriya aniga hayrkii yahaye qultu waxaan buuhi sifu lii haddaba ii sifee qaala wuxuuhi kaana abyada mid cad buu ahaa oo casaan lagu dheehay maliixan oo wanaagsan oo muuqaalkiisa iyo madarkiisu uu fiican yahay muqasadan oo meeldhexaada buu ahaa xadaanaa waxaa noo warramay buu yidhi sheekhu cabdulaahi bnu cabdiraxmaan akhbaranaa ibraahim ibnu mundir alxisaamiyu ayaa noo warramay buu isna yidhi akhbaranii waxaa ii warramay yidhi cabdicasiis ibnu cabdulcasiis ibnu thaabit azuhriyu ayaa noo warramay ayaa ii warramay xadaanii ismaaciil ibnu ibraahim ayaa ii warramay buu yidhi ibnu akhii muuse bnu cuqba muuse bnu cuqba inanku adeerka ohay walaalkii dhalay ahaa can muuse bni cuqba ayuu isaguna ka sii warinayaa can kuraybin buu isna ka sii warinayaa can ibni cabbaasin ayuu ka sii warinayaa radia allahu canhu ilaahay ka raaliyada qaala wuxuu idhi kaana rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa aflaja haniyatayni labadiisa fool kuwa ay faantax leeyiin buu ahaa idaa takallama markuu hadlo ru'iya waa la arkayey ka nuurin nuur oo kale oo yakhruju ka soo baxaya min bayni hanaayaha foolashiisa dhexdooda nuur wax nuur oo kalehoo ka soo baxaya ayaa la arki jiray xadiidkan waa xadiidka sanadkiisu daciif uu yahay weliba daciifun jiddan ayaa lagu tilmaamay imaamu tirmidi ayaa hortuu lixdii markaa isagu kala gaar noqday dabaraani baa awsadka isaguna ku warinaya bayhaqi baa dalaa'ilu nubuwa isagana ku warinaya waana cabdicasiis ninkaa la yidhaahdo binu cimraan binu abi haabit azuhri ayaa nin matruuka ayay ku tilmaameen waxaa la yidhahdaa weliba kutubta ayaa ka gubatay dabeetana xifdigiisii ayuu wax ka wadwaday wixii dabeetna way isku sii wadadaayen waa iskaga wada darsantay waayo daabidka ayaa daabidu sadrin iyo daabidu kitaabin hadduu ninku kitaab uu wax ku hayso kutubtiina ka lunto ama ka gubato ama laga xado wixiisu way isku daadanayaan ibraahim mundir alxisaamina isna waa nin markaa saduuqa marka xadiidka sanadkiisa waa xadiid la daciifiyey waxa uu leeyahay cabdulaahi bnu cabdiraxmaan ayaa noo warramay addaarami asamarqandi caalimkii samarqande ayuu ahaa nin xaafid oo kabiiroo iqa ah ayuu ahaayo waa ninka sunan addaarami nin kale weeye waa ninka kitaab sunan addaarami la yidhaahdo ibnu maaja buu ka horreeyaayo asxaabu sunanka marka halka ibnu maaja laga daray in sunan addaarami lagu daraabay aad bay yidhahdaan waxa uu leeyahy waxaa noo waray ibraahim ibnu mundir alxisaamiyu ninkaas ayaa isaguna noo warramay nin markaa isaguna saduuqa ayuu ahaayo bukhaari iyo tirmidi iyo ibnumaaja iyobaa wax ka wariyey cabdulcasiis ibnu haabit waxaa la yidhi yani waa ibnu abi haabit asalku waa sidaa akhbaranii cabdulcasiis ibnu abi haabit azuhuriyu markaa waxaa ka dhacday nusakha in badanoo ka mida abidaasaa ka dhacday cimraan ibnu cabdilcasiis baana la yidhahdaa abi haabitkaa abi haabitka magaciisu ay azuhriyu bani zuhra ayaa markaa loo nisbaynayaa kutubta ayaana ka gubatay baa la yidhi si aynu tilmaannay oo deetana saasuu isugu darsamay wuxuu leeyahay waxa ii warramay ismaaciil ibnu ibraahiim ninkaasoo nin iqa isaguna ahaa bukhaari iyo nasaa'i baa isagana wax ka wariyey iyo markaa tirmidi ayaa isagana wax ka wariyey oo ahaa ismaaciilku ibnu akhii muuse bnu cuqba weeye ibraahim ibnu cuqba iyo muuse bnu cuqba weeye oo labadana markaas walaala ah marka muuse bnu cuqba walaalkii ayaa dhalay ismaaciilkan waxaanu ka warinaya markaa muuse bnu cuqba ayuu ka warinayaayo adeerkiia ayuu ka warinayaa muuse bnu cuqbana markaa culimmadii madiine ee waaweynayd ayuu ahaa markaasoo weliba xagga makhaasida nin imaamkua ayuu ahaa waxa markaa sufyaan athawri iyo sufyaan ibnu cuyayne iyobaa wax ka wariya jamaacadoo dhammina markaa lixda sheekh waxbay ka wariyaan kurayb ayaa markaa laga wariyay abi muslim oo mawla ibnu cabaas ahaa ibnu cabaas mawlihiis iyo markaa miduu xoreeyey buu ahaa mawlihiisa ibnu cabaas ayuu markaa ka warinaya wuxuu leeyahay kaana rasuul llahi sal اllahu alay slm aflaja haniyatayni waxaa mid faantaxle ayuu ahaa aniyadu ama hanaayadu waa foolasha labadaa sare iyo labadaa hoose afga xaggiisa hore ku yaalan foolasha inagu nidhaahno ayuu ahaa ayaa la yidhaahdaa marka aflajkuna waa ka ay kala baxsan yihiinee furjadu ay u dhaxayso ee aan markaa aanay ishaysanin waa faantaxda halkaynu dhahno marka aflaja haniyatayni labadii sabool kuwa ay kala baxsan yihiin ayay ahaayeenoo faantax leh anaayana waataynu soo nidhi mufallaj alasnaani way kala wada baxsanaayeen iyo maya waxa loo jeeday un foolashan ayuunbaa loo jeeday idaa takalama marka uu hadlo ee uu nebigu hadlaya ruya waxa la arkayey ka nuuri shay waxa la arkayey nuur oo kale ah oo sida nuurka markaa u wirwinayo u dhalaalayo yakhruju min beyni tanayaahu oo halkaa folashiisa ilkihiisa dhexdooda ka soo baxaya ayaa markaa la arkayo nuur kaa soo baxaya mucjis ahaan loo arkayey markuu nebigu sala allahu caley wasalam uu hadlayo xadaanaa cabdulaahi bnu cabdiraxmaan ayaa noo warramay buu ihi isna wuxuu yidhi ahbaranaa ibraahim bnu mundir alxisaamiyu ayaa noo warramay qaal isna wuxuu hi ahbaranii cabdulcasiis ibnu abi haabitin azuhriyu ayaa noo warramay xadaanii waxa ii warramay buu sidhi ismaaciil ibnu ibraahim oo ibnu akhii muuse bnu cuqba muuse bnu cuqba walaalkii inankiisa ahaa can muusa bni cuqba ayuu ka warinaya can kuraybin kurayba mawla ibnu cabaas abuu ka warinaya can ibni cabaasin ibnu cabaas ayuu ka warinayaa radia allahu canhuma ilaahay labadooda isaga abi baa ka raalli oo noqday xabru lumma qaala wuxu uhi kaana rasul lahi sala allah alay sl aflaja haniyatayni labadiisaa fool kuwa ay kala baxsan yihiin oo faantaxle buu ahaa idaa takallama markuu hadlana ruya waxaa la arkaya ka nuuri shay nuur oo kale ahoo yakhruju ka soo baxaya min bayni hanaayaahu yacni halkaa folashiisa dhexood iyo ilkaha dhexooda ka soo baxaya ayaa la arki jiray wallahu aclam